إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay waxyaabaha shirka labaad ee jihaadka bariga afrika uu shirarka kale kaga duwan yahay isagoo geesta kale ummadda muslimiinta ah ugu baaqay inay iska difaacaan cadowga horarka ah salaadiinta wilaayaadka islaamiga ah ayaa taageeray fatwadii iyo bayaankii ka soo baxay shirkii labaad ee bariga afrika oo looga tashaday arrimo masiiri ah xujey ayaa ku geeriyootay dab ka kacay hotel ku yaala magaalada maka almukarama ee dhulka xarameynka tiro askar oo u dhashay dalka bakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay koonfur bari ee waddankaas u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labada bisha dulluqaacad sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlay waxyaabaha shirka labaad ee jihaadka bariga afrika oo uu shirarka kale uga duwanaa isagoo geesta kale ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay iska difaacaan cadowga horarka ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya asigoo dhex taagan xarunta axmed gurey ee shirka labaad ee jihaadka bariga afrika uu ka socday ayuu amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda sheegay in shirkooda uu ka duwan yahay kulamada kale ee caalamka ka dhaca maxaa yeelay buu yidhi ma ahan shir waxa loogu yeero qaramada midoobay goobjoog ay ka yihiin amaba korjoogto kale ay ku sugan tahay wuxuu sheegay in shirkani uu yahay mid muslimiintu ay isku tashadeen oo cid kale oo dhaqaale iyo taageero ku leh aanay jirin su-aasha waa laba qayb haddii laga wado shirkan shirarka dunida ka socda muxuu kaga bedelan yahay wuxuu kaga bedelan yahay shirka qaramada midoobe hadda duljoog tahay maaha shir korjoogto kale ay yimideenna maaha shir dadka muslimiintu iyagu isku tashteen oo cid dhaqaale iyo dacmi kule aysan jirin
wuxuu sheegay in shirkani uu kulamadii hore ee ay qabsan jireen mujaahidiintu uu kaga duwan yahay in bulshada ka qayb gashay ay tii hore ka badan tahay haddii laga wado shirkan shirarkii hore ee muslimiinta iyo mujaahidiinta u qabseen muxuu kaga bedelan yahay wuxuu kaga bedelan yahay xagga xuduurka iyo kasoo qaybgalayaasha xagga cadadka wuxuu ka badan yahay cadadkii shirarkii hore oo cadadka halkaan joogo wuxuu gaarayaa ilaa boqol iyo soddon qof buu gaarayaa wuxuu kaga bedelan yahay bulshada qaybaha kasoo qayb gashay oo iskugu jiro dhowr nooc sida culimada cuqaasha aqoon-yahanada iyo ragga hogaanka xarakada noocyadooda kala bedelan cayaantooda ayaa ka soo qayb galay sheekh axmed cumar abu cubayda waxa uu xusay in shirkan lagu lafaguray gumaysa maskaxeedka iyo boobka dhaqaalaha soomaaliya lagu hayo iyo dagaalada dalka ka socda amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda oo kanaalka wararka ee mu'asasada alkataa'ib uu su'aalo weydiiyey ayaa xusay in shirka labaad ee jihaadka bariga afrika uu ku soo aaday xilli dowladda maraykanka iyo xulufadeedu ay quus ka taagan yihiin duulaanka gardarrada ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah laguna xukumo shareecada islaamka wuxuu sheegay inay adeegsadeen mooryanta macwisle la yidhaahdo laakiin ay fashilantay oo ay meesha ka baxday waxaa kaloo uu kaga bedelan yahay waxaa lagaga hadlay shirkaani oo laga niqaashay dhowr qodob oo ay ka mid tahay marxaladda hadda lagu jiro sida qadasulfikriga qadiyadda dhaqaalaha oo boobka lagu hayo macnaha waddanka dhaqaalaha ka jiro iyo dagaalka militariya ee dadka in badanoo ka mid ay fahmayaan ayaa lagaga hadlay oo laga naqaashay wuxuu ku soo aaday xilli dowladda saliibiga ee maraykanka iyo xulufadiisu ay ka quusteen ama quus ay ka taagan yihiin weerarka iyo xamlada ay ku soo qaadeen walaayaadka iyaga oo dagaalkii hadda u dambeeyey ay soo qaadeen iyo xamaladii ay ahayd in ay adeegsadaan maleeshiyaad macawisley la magac baxay kuwaasoo tabarta ay biday inay miciin bidaan iyagana hadda aad moodo inay waxa weeyaan fashilmeen oo meesha ay ka baxeen sheekh abu cubayde waxa uu hoosta ka xariiqay in shirkani uu ku soo aaday iyadoo dagaallo badan ay ka socdaan mandiiqada bariga afrika muslimiintuna guulo badan ay soo hooyeen oo saraakiil badan ay laayeen qalab badan oo ciidanna ay gacanta ku dhigeen wuxuu kaga bedelan yahay waktigan ku jirno inkastoo shirka horna roob u daayey wakti barwaaqa ah oo ilaahay ummadda u nimceeyey oo raxmadda ilaahay hortay oo dadka tabcasho ku jiraan oo aan rajaynayno in ay barwaaqo badan iyo waxsoo saar badan waddanka soo bixi doono ayuu ku soo aaday wuxuu kaloo kaga bedelan yahay ayadoo adduunka uu ka jiro dagaallo kala bedelan sida mandiqada hadda aan ku noolnaho oo kale etoobiya xaalad badan ka jira dhexdeeda iyo dagaallo badan suudaan oo kale watay dagaalla ka dhaceen khartuum hadda dagaalla dib aga soo cusboonaadeen soomaaliya oo mandiqada gobolka bariga afrika ku taalo dagaallo saliibiinta muslimiintu dhexeeya iyadoo hadduu ka maaragtay dardartiisa hadda uu ku socdo ayuu kusoo aaday wuxuu kusoo aaday iyadoo dadka muslimiintu ah ay bishaaraad fara badan iyo nasri badan iyo khayr badan oo ilaahay subxana wa tacaala gacantooda soo geliyey hadday noqoto qalab iyo hadday noqoto saraakiil fara badan oo cadowga laga laayay wuxuu ku soo aaday
wuxuu sheegay in shirku uu qabsamay xilli dadka soomaaliyeed ay aada ugu baraarugeen dhagarta cadowga wuxuu qeexay in uu ku faraxsan yahay in shirkan uu ka qayb galo wuxuu qeexay inuu aada ugu faraxsan yahay kasoo qaybgalka shirkan oo sidoo kale ay kasoo qayb galeen culummada diinta islaamka hogaamiyaasha dhaqanka iyo madaxda kala duwan ee xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu guud ahaan muslimiinta ugu baaqay inay iska difaacaan cadowga horarka ah ee duulaanka ku ah diintooda islaamka dalkooda iyo naftooda intaba sheekh abu cubayda iyo bulshada muslimiinta waxa uu faray inay u hoggaansamaan madaxdooda jihaadka culummada diinta islaamka iyo hogaamiyaasha dhaqanka
wuxuu ku soo aaday ayadoo dadku saan rajaynayna insha allahu tacaala dadkanaga ku naqan gobolka gaar ahaan soomaaliya ay ka wanaagsan yihiin xagga taxasunka iyo xagga taageerada jihaadku afar sano ka hor waqtiga dad ka hadlaysa kana baraarugsan yihiin dhinaca dhagarta iyo maqraha cadow uu maleegaya markii loo eego alxamdu lilah uma alxamdu lilah aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan shir noocan oo kale kasoo qayb galo goobjoog ka ahaado waa runtii waa shir khayr fara badan iyo majlis khayr badan ka dhacay kan oo kalena waxaan rajeynayna markasta inaan mushaarakeeno ka qayb galno waa shir dadka bulshada labaynta u ahaa culimadii iyo dhaqankii iyo cuqaashii aqoon-yahanadii hoggaankii ay isdhex fadhiyaan oo dad kala qalwoonaya aynan ahayn oo maaragtay isku kalsoon yihiin oo si wanaagsan oo laab furan ay isku qaabilayan marka aadan ugu faraxsan ilaa maadi waxaan ugu baaqayo mas'ale kasta waqtigeeda laga hadlaa waxaa maanta taagan waa in ummaddu muslimiinta ah ay cadowga iska dafciyaan cadowga horarka ah diintooda ku ah dalkooda ku ah dadkooda iyo damiirkooda ku ah iyo cirdigooda iyo sharaftooda inay u istaagaan ay iska dafciyaan kana dambeeyaan culimadooda cuqaashooda qiyaadadooda waxay u soo saaraan oo qodobaha uu soo gaarana ay dhaqangelinteeda u dhaqaaqaan dadkii dushu ridan lahaa ama tunku ridan lahaan iyaga ay noqdaan shirka labaad ee jihaadka bariga afrika ayaa waxa uu argagax geliyey waxayna aaminsan yihiin in xarakada shabaabulmujaahidiin iyo qabaa'ilka soomaaliyeed oo isku duubano ay dhaqangeli doonaan qodobada shirkan ka soo baxay arrinkan uu halbacad lagu lisay ka dhigi doono qorshayaasha guracan ee shisheeyaha iyo kaaliyaashiisu ay soo maleegeen
jasaaka allaahu khayran walaalka salaadiinta wilaayaadka islaamiga ah ayaa taageeray fatwadii iyo bayaankii ka soo baxay shirkii labaad ee bariga afrika oo looga tashaday arrimo masiiri ah mahad cubayd ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay barnaamij gaar ah oo gebi ahaanba ku saabsanaa shirka bariga afrika barnaamijkan waxaa ka dhex muuqday salaadiinta qabaa'ilka soomaaliyeed oo heer gobol uga qaybgelayay shirka dhammaantood waxay si isku mid ah u sheegeen inay dhaqangelinayaan fatwada sharciga ah iyo bayaanka ugaas ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqabada wilaayada shabeellaha hoose ayaa sheegay inay ayidayaan dhammaan wixii ka soo baxay shirka bismillaahi naqiibka beesha iroo iyo naqiibu nuqabaa baan ahay oo nuqabada gobolka shabeellada hoose xaqiiqii waxaan u wadaa fariimo culus waxaa ka mid ah in aan la galnay beeco oo laysugu ballansaday beecadaasi fil cusri walyusri balna baan usoo qaadnay gobolka shabeellada hoose si guud waxaan usoo qaadnay nuqubo ku filan ilaa iyo soddon nuqubo gaara ayaa jooga gobolka dhammaan fariintas ayaan u wadnaa fariintaas oo ay ku aadan tahay in ilaahay ballan aan la galnay diintiisa aan kula ballanay amiirka mujaahidiinta xarakatu shabaal mujaahidiin abu cubeydana kula ballanay gacanta aan la galnay in aan ku garab istaagno jihaadka maanta gaalada ay la magac baxday feeskiisa labaad oo laakiin annaga uu noo yahay feeskiisa koowaad iyo feeskiisa labaad toob aan noo kala baxsaneen dagaal uu noo yahay suldaan maxamed cabdulqaadir oo isna ah suldaanka beesha tuni ayaa sheegay inuu beeco ku galay difaaca diinta taasoo uu ku matalo beeshiisa waxaan u qaaday tulkayga dhan guud ahaan meel walba ay joogaan inaan gaarsiiyo beecadaas iyagana aan beeco ka qaado way iga go'an tahay haddii ilaha yidhaahdo tolkaygana dal iyo dibad meel ay joogaan anaa ogaasu ah waxaan inta i maqlaysa aan u sheegayaa in ay bayaankii iyo fadwadii ka soo baxday shirka waa tashiga labaad ee looga arrinsanaya jihaadka ka socda bariga afrika inay ayidaan soo dhoweeyaan ku camalfalaan ayna fuliyaan haddii ilaaha yidhaahdo anigana waxaa ii qorshaysan inaan barnaamijkaas belid iyo baadi aan gaarsiiyo tolkayga waxaan leeyahay jihaadka garab istaaga malaaq cabdurasaaq waa naqiibka nuqabada wilaayada baay wuxuu wacad ku maray inaan islaamka dhankooda looga soo dhacayn ilaahay subxaana wa tacaala aan mahadnagaan shirkuun shir'iyad aan qiimi badan yahay isu haatowba horlin aragna walaayada baay mayba aan ku qaadayihi fadwadii iyo bayaankii shirkaankan ah kubahi oo ay ka kulunsanaayeen hoggaanka xarakada iyo culamaadudiinka iyo waxgaradka soomaaliyeed dhammaantio ay ka kulunsanaayeen bayaanka iyo fadwadii ha kubahi oo sidiis ah yaa insha allahu tacala yaa aan qaadi walaayada islaamiga baay iyo walgaradka iyo qabaa'iladii dhammaantio ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa wuxuu istaagay mowqif fariid ah wuxuuna sheegay inuu beeshiisa shirka uga sido laa salaama bilaa islaam fariinta aan ka qaaday ama aan ka sidan waxay tahay insha allahu tacaala laa salaamata bilaa islaam inay tahay ayaan meesha ka qaadnay waxaa la dhihi karaa marka shirka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa war maanta sharaf iyo karaamo ilahay diintiisa aad ku weydeen meel kale ku heli maysaan maanta ma orta ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo gaalo iyo ilaahay ciddiida raalli ahaanshada shaydaan waa kala wen yihin marka ilahay tabaaraka wata wuxuu raalli ka yahan idin soo qaadnay inaad qaadataan oo aad ku dhaqantaan dantiina ku jirto insha allah tacaala dhammaan salaadiintaan xalay ku soo gudbinay barnaamijka ayaa muujiyey ifafaalo wanaagsan iyo kalsoonida ay ku qabaan inay dowrkooda ka qaataan difaaca diinta dalka iyo dadkaba waxaa naga xusuusin ah inaan caawa idiin soo gudbin doonno barnaamij kale oo gaar ah oo isla shirka ku saabsan saacaddu markay tahay sagaalka fiidnimo inshaa allah xujeey ayaa ku geeriyootay dab ka kacay hotel ku yaala magaalada maka al mukarama ee dhulka xarameynka maxamed ciise ayaa warkaas faahfaahinaya magaalada barakeysan ee maka almukarama ee dalka sacuudiga hoteel ku yaalay ayaa waxaa ka kacay dab xoogan kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyadoo lagu jiro xiliyadii dadka ay aadayeen xajka waxaa ku dhintay debkan siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaasoo ka yimid dalka bakistan xafiiska arrimaha dibadda ee dalka bakistan qoraal ka soo baxay ayaa lagu xaqiijiyey dhacdadaasi iyo dadka ku geeriyooday iyagoona sheegay inay dadkaasi ay ka mid ahaayeen kumanaan qof ee u tegay halkaa inay cumraystaan dadka ku dhaawacmay dabkan ka kacay hoteel ku yaala maka almukarama ee halkaa ugu sugnaa cumrada ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka iyagoona hadda loola tacaalayo xaaladooda caafimaad shalay subax duulimaadkii ugu horreeyey ee xajka ee dalka bakistan ayaa ka degatay maka almukarama ee dalka sacuudiga warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan tiro askar bakistaaniyiin ah ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay koonfur galbeed ee dalka baakistan dabley hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fariisin ciidan oo ku yaala degmada zargoon ee gobolka balojistan halkaas waxay ku dileen ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka iyo xukuumadda islaamabad sargaal u hadlay ciidanka booliiska ayaa wuxuu xaqiijiyey dhimashada saddexda askari ee weerarka looga dilay wuxuuna dhanka kale sheegay in halkaasi lagu dilay mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday maacadda kooxda weerarka fulisay iyo cidda ay ka tirsan yihiin balse waxaa gobolkaasi ka dagaalama jabhad lagu magacaabo balooj taasoo wada tobannaan sano oo dagaal ah si ay madax bannaani uga helaan dalka baakistan dhowaana ay ahayd markii isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada ammaanka dowladda ee dalkaas iyo taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan ay ku dhinteen tobannaan qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan kun toddoba boqol iyo konton ruux warkii subaxnimo oo saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa